wafdi ka socda koongareeska maraykanka ayaa maanta booqasho ku tegey magaalada berbera iyadoo la sheegay inay booqdeen garoonka diyuuradaha ee cusub ee berbera iyo sidoo kale dekedda magaaladaasi wafdigan oo ka mid ah shaqaalaha koongareeska maraykanka ayaa shalay la kulmay madaxweynaha madaxda somalilan oo uu ku jiro madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi haddaba safarka wafdiga iyo waxa uu ka dhigan yahay warbixintan waxaa ku faahfaahinaya wariyaha v o a ee magaalada hargeysa khadar maxamed cakule wafdigan ka socda koongareeska waddanka maraykanka ee booqashada ku yimid somalilan afar iyo tobankii bishan disembar ee aynu ku jirno ayaa kulan la yeeshay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi saxaafadeed laga soo saaray madaxtooyada ayaa lagu sheegay in labada dhinac ay ka wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin xoojinta xidhiirka wadashaqayneed ee ka dhexeeya labada dhinac arrimaha nabadgelyada mandaqadda horumarinta dimuqraadiyadda degenaanshaha gobolka geeska afrika iyo arrimaha siyaasadda qoraalka madaxtooyada somalilan ka soo baxay ayaa lagu sheegay oo kale in xubnaha wafdiga uu xoog warran guud ka siiyey horumarka ka hana qaaday somalilan soddonkii sane ee u dambeeyey isagoo madaxweynuhu xusay sida lagu sheegay qoraalka in iskuduubni iyo qori iskudhiib lagu soo gaadhay halkan kaas oo ay iska kaashadeen shacbiga iyo dowladdu kuna ilaashadeen nabadgelyada horumarka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka taas oo sababtay in beesha caalamku indhaha ku hayso isbeddelada somalilan ku hogaaminayso isbeddelka ay somalilan ku hogaaminaysa dimuqraadiyadda afrika iyo dalal badan oo caalamka ahba marka loo eego dal aan la aqoonsan oo haddana gaadhay himilooyinka aan weli ka hana qaadin qaaradda afrika ee dhinaca doorashooyinka iyo nidaamka xisbiyada badan qoraalka ka soo baxay madaxtooyada ayaa sidoo kale lagu sheegay in xubnaha wafdigu ay dhinacooda madaxweynaha iyo shacabka somalilan uga mahadnaqeen soo dhowaynta milgaha iyo maamuuska ku dheehan tahay ee lagu qaabilay markii ay soo gaadheen somalilan waxaana ay ka markhaati kaceen sida lagu sheegay qoraalka horumarka iyo dimuqraadiyadda ka muuqata somalilan iyagoo ballan qaaday inay warbixin buuxda oo la xidhiidha horumarka iyo dimuqraadiyadda ka jirta somalilan ay geyn doonaan koongareeska maraykanka ee ay matalayaan sidoo kale waxaa qoraalkaasi lagu sheegay in wafdigu ay xuseen inay somalilan ku taallo goob istaraatiiji ah kuna ammaanan tahay arrimaha doorashooyinka ee qabsatay cali xasan cawaale waa dhaqaalayahan ku nool magaalada hargeysa islamarkaana ka faallooda arrimaha geeska waxaan weydiiyey waxay somalilan uga dhigan tahay imaanshaha wafdigan koongareeska maraykanka ka socda khadarow waad mahadsan tahay waan ku salaamayaa iyo adiga iyo bahda v o daba sida aad la socoto ama la ogyahay muddo soddon sannadoodba waa markii koowaad ee wafdi uu hogaaminayo koongareeska maraykanka ku yimaadaan somalilan taasoo runtii ah in dowladda maraykanku ay garwaaqsatay istiraatiijiyadda dhaqaale ee marankan runtii somalilan ay leedahay sida aynu ognahay maraykanka iyo dalka jiinaha waxaa ka dhexeeya tartan dhaqaale oo xagga qaaradda afrika ku wajahan dowladda shiinuhu waxa ay beesh ka dhigatay dalka jabuuti taasoo runtii ay mashaariicda ama danaheeda halkaa ay ka fulinayso taa beddelkeeda dowladda maraykanku waxay u aragtay in maranka somalilan uu runtii muhiim u yahay xidhiir dhaqaale ama halbowlaha dhaqaale marin ahaan ee isku xidri kara dowladaha runtii yurub iyo bariga dhexe iyo iyo asia intaba sidaa awgeed waxa ay runtii yaqiinsadeen dowladda maraykanku in muhiimad dhaqaale ay leedahay somalilan cali xasan cawaale ayaa farta ku fiiqay siyaasiyiin maraykan ah oo durbaba kaga hadlay baraha ay bulshada ku leeyihiin safarka wafdiga koongareeska maraykanku iyo wakhtiga somalilan ay yimaadeen siyaasiyiin maraykana ayaa waxa ay falanqeeyeen ama ay ka hadleen wafdiga maraykanka ee somalilan tegey waxaa ka mid ah nin layidhahdo john bolton oo runtii wasiirka arrimaha dibadda maraykanka ahaan jiray ninkaasi wuxuu aad iyo aad runtii u hamaliyeeyey wafdiga maraykanka ee somalilan tegey waxaanu sheegay in xiriir dhaqaale xagga istaraatiijiyada dhaqaale ay somalilan muhiim u tahay runtii waxaana uu yidhi waana xilligii la aqoonsan lahaa dalka somalilan waxaa kale oo ka mid a runtii nin kale oo taybog la yidhaahdo oo ahaan jiray kaaliyaha arrimaha dibadda ee qaabilsan africa islamarkaana wuxuu soo noqday safiir dowladda dalka guinea iyo etoobiya waxa uu ninkaasi runtii ku sifeeyey wafdiga yimi ee somalilan inay soo dhiiri gelisay deganaanshaha iyo dowladnimada ka hirgashay dalkan somalilan waxaa kale oo uu runtii xusay in ay barbilow wanaagsan u tahay xidhiidh weyn oo dhex mara dalka jamhuuriyadda somalilan iyo dowladda maraykan waftiga kongareska ka socda waxa ay la kulmeen madaxweynaha somalilan madaxtooyada kula kulmeen shalay war-saxaafeedka madaxtooyada ka soo baxayna waxaa lagaga hadlay arrimaha ay labada dhinac ka wada hadleen haddii aad eegtay cali ahaan maxaa kaaga baxay qodobada lagaga wada hadlay kulanka qodobada waxaa iga baxay in waftiga maraykanka ee kongaresku xubnaha ay hogaaminayaan in runtii ay ammaaneen somalilan kuna ammaaneen dowladnimada buuxda iyo sida hay-adaha dowliga ay u shaqaynayaan runtii waana markii koowaad ee wafdiga noocan oo kale uu somalilan yimaado waxyaalaha runtii ay ka wada hadleen waxyaalaha ugu muhiimsan waxaan odhan karaa inay ka mid ahayd xoojinta xiriirka wada shaqayneed ama ganacsi ama dhaqan dhaqaale ee ka dhexeeya labada dal waxaa kaleoo runtii ay ka wada hadleen adkeynta xagga arrimaha nabadgelyada aad bay uga wada hadleen waxaa kale ka wada hadleen xagga dimuqraadiyadda oo maadaama somalilan ay tahay dal ku yar oo africa runtii geeskiisa ka soo unkamay oo dimuqraadiyad aan wadamo badan oo runtii africa iyo aanay ku dhaqmin ku dhaqantay ama hirgelisay inay arrintaa xoojiyaan waxaa kaloo ay ka wada hadleen deganaanshaha gobolka geeska africa iyo arrimaha siyaasadda khadar maxamed cakulle v o e hargeysa